Xilli ay weli muuqdaan raadadkii ay ka tageen fatahaadaha Webiga Shabeelle ayaa waxa uu Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaraha Hirshabelle sheegay in xilligan ay ku wanaagsan tahay in wax laga qabto meelaha uu webigu ka jilicsan yahay si looga hortago fatahaadaha uu saameeyo Webiga Shabeelle. Xildhibaanka ayaa waxa uu baaq u diray wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle isagoo si gaar ah ugu sheegay in xoogga la saaro tuulooyinka jowhar hoos yimaada.
waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo arrimo ku saabsan fatahaadaha kusoo noqnoqday ee guud ahaan hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe xilliga hadda lagu jiro waa xilli maarsa ah oo waxaa la filaa gu'ii xilligii gu'a ahay in waqti dhow la galo oo roobihii iyo biyihii kaloo webiga inay yimaadiin sidaas darteed waxaan rabaa inaan halkan fariin ugu diro dhammaan hay-adaha iyo maamulka gobolka iyo kan degmada jowhar fariintaasoo ah in hadda fursad la haysto fursaddaasoo ah meelihii hore ee biyaha ay ka baxeen inay qaarkood weli furan yihiin meelihii biyaha ay ka karshuween ilaa hadda ay sidooda yihiin waa sax dhallinyarada ee hirshabeelle way tahay inay ka hortagaan fatahaadaha laakiin sidaan ognahay wadanka burbur badan uu galay dhallinyarada ma aha kuwa hadda ee u carbisan inay dadkoodii wax u qabtaan ma aha dadku buraarugsan inay wadanka ama dadka dhibaatada haysa ay wax u qabtaan hadda ma aha sababtoo ah wadanka burbur badan uu soo galay waxay u baahan tahay marka in barnaamijyadaas dhallinyarada wacyigelin badan loogu sameeyo siday dadkooda u samata bixi lahaayeen xataa ee loo helo dhallinyaro wax barati oo barboosada qoro oo dhibaatooyinkaas meelaha ka jira usoo bandhigi kara hay-adaha caalamiga ah hadalkan ayaa waxuu imaanaya xilli ay fooda nagu soo hayaan roobkii sanadlaha ahaa taasna ay ka dhalan karto in mar kale uu fatahaado uu sameeyo webiga shabeelle haddii aan laga gaashaaman